kooxo hubaysan ayaa saakay barqadii agagaarka saldhigga degmada wardhiigley ku dilay taliyihii booliska ee saldhiggaasi gaashaanla dhexe macalin daahir xuseen afrax taliyaha saldhigga booliska degmada wardhiigley ayaa xilligii la dilayey sida la sheegay aanay la socon wax ilaalo ah waxaana uu saarnaa gaari yar oo nooca raaxada ah gaariga uu saarnaa taliyaha ayaa waxaa soo barbar istaagay laba nin oo hubaysan oo wata mooto feekoon ah kuwaasoo si kadis ahna rasaas ooda uga qaaday taasoo keentay in isla goobta uu ku geeriyoodo kooxihii falka dilka ah geystay ayaa goobta ka baxsaday waxaana taliyaha meydkiisa loo qaaday isbitalka madiine ee magaalada muqdisho laamaha amniga xukuumadda soomaaliya ayaan ilaa iminka ka hadlin dilka loo geystay gaashaanla dhexe macalin daahir taliyihii saldhigga booliska degmada wardhiigley waxaana mas-uuliyadda dilkaasi sheegtay inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay dilalka ka dhanka ah qaybaha kala duwan ee shaqaalaha dowladda iyo ciidamada waxaana falkii kan ka horreeyey ee dilka ahaa uu dhacay labadii bishan xilligaas oo kooxo hubaysani ay xaafadda horseed ee degmada waaberi ku toogteen korneel cabdi maxamed culisow oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho